bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacaalى الnahyu can lubsi اlcimaamati fi اlإxraami iska reebidda la yska reebay cimaamada labisashadeeda ixraamka dhexdiisa weyaan meeshaan maxalkeeda وبالإsناad qال أخبرnا أبوالأشcث qال xdثnا يزيد بن زريع qال xdثnا أyوب عن نافع عن بن عمر qال naadى النبي صلى الله عليه وسلم نبga waxaa u dhawaaqay رaجuل nin faqاala waxa uu yihi maa nلbس maxaan labisanaynaa إdaa أxramnaa haddii aan xarmano qaala waxa uu yidhi laa talbas ilqamiisa qamiis ha labisanin wala alcimaamata cimaamad ha labisanin wala saraawiila saraawiilna ha labisanin wala alburnusa koofida qamiiska ku tolanna ha labisanin burnus ama koofi shaatiga ku tolan ama jaakadda ilaa an laa tajida inaadan helaynin ma ahna naclayni laba kobood fain lam tajid naclayni laba kabood haddii aadan helaynin famaa duuna alkacbayni yacnii labada anqow hoostooda inta ah goy yacnii qof isticmaal ama waxaad ka labisataa kabta wixii ka hooseeyo anqowga marka ciribta iyo anqowga iyo inay faydan yihiin ayaa la rabaa wbihi qala akhbaranaa abulashcad axmed bnu lmiqdaam qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa bnu cawn can naaficin can ibni cumara qaala naada nabiya sala allahu calayhi wasalam rajulun nin ayaa nebigu u dhawaaqay faqaala maa nalbasu idaa axramnaa maxaan labisanaynaa haddaan xarmanno qaala waxa uu yidhi laa talbas ilqamiisa qamiis ha labisanin wala alcamaa'ima wala albaraanisa wala saraawiilaati wala alkhifaafa ilaa an laa yakuuna nicaalun kaba inaan la helaynin maahani fain lam yakun nicaalun haddaan kaba la helin fakhufayni laba khuf labiso duuna alkacbayni anqowyada ka hooseeya walaa thawban marana ha labisanin masbuuqan la rinjiyeeyey biwarsin lagu rinjiyeeyey ow zacfaraanin ama zacfaraan ow masahu warsun ama geedka warsiga huruudka uu taabtay ow zacfaraanun uu taabtay kulli waa kasoo hadalna shalayaan ka hadalna qaala annahyu can lubsi lkhufayni fi lixraam iska reebidda layska reebay ixraamka dhexdiisa in khuf lagu labisto wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala akhbaranaa cubaydullaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaala samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa talbasuu fi lixraami ixraamka dhexdiisa ha ku labisanina alqumusa wala saraawiilaati wala alcamaa'ima wala albaraanisa wala alkhifaafa markaa qofkii lama ogola ilaa qofka inuunan helaynin kabo dacas markaasaa qofka loo ogolaaday haddii uu dacas awoodi karo qofku waa ka mamnuuc marka waana tarjamada yacnii maxalu shaahidkeeda qaala alruksatu ruqsada fii lubsi lkhufayni khufayn labisashadooda la ruqseeyo fi lixraami ixraamka dhexdiisa liman qof laa yajidu naclayni laba kabood aan helaynin qofkii laba kabood aan helaynin ruqsada loo ruqseeyay khufayn inuu labisto ruqsana dee dabcan nahyi baa ka horeeyey hadaad marka ruqso aa maqasho nahyi baa ka horeeya ruqsada nahyigii waa soo hormariyey oo annahyu can lubsi lkhufayn ayuu yidhi haddana markii nahyiga isagoo jiro ayaa xaaladaha qaar ay ruqsa jirtaayoo ruqsadii marka waa xaaladaasu hadda tarjamtay wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa ayubu can camrin can jaabir bni zayd abushacthaa can ibni cabaasin qaala samictu rasuula اllahi sal l slam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa lam yajid isaaran hadduusan hoosgunti maro oo hoos ka duubsado hadduunan helin falyalbas isaraawiila saraawiil ha labisto waidaa lam yajid innaclayni laba kobood hadduunan helinna falyalbas ilkhufayni ha labisto walyaqdachumaa ha gooyo asfala min alkacbayni labada yani anqowga hoostiisana ha ka jaro ayb marka inta dambe nusqooyinka qaaraa qorayo adi makuu qoran tahay walyaqdachumaa asfala min alkacbayn makuu taal ahe may wax shaada ma lehe walyaqdachumaa asfala min alkacbayni marka riwaayadaani xadiidka waxay ku taallaa waxaan soo sheegnay shalay riwaayada ibnu cumar in qadciga uu ku jiro walyaqdachumaa asfala min alkacbayn riwaayada ibnu cabaasna waxaan dhahnay qadci ma sheegayso halkan marka riwaayada nasaa-i waxay tilmaamay qadci ibnu cabaasaana xadiidka iska leh xadiidkan marka waliyudiin alciraaqi fi darxi tahriib wuu sheegay nasaa-i inuu wariyey min xadiidi ibni cabaas walyaqdachumaa asfala min alkacbayn isnaadkeedu inainuu saxiix yahay buu sheegay marka haddii marka riwaayadu ay sidaan tahay xanaab ya ibnu cabaas waay kan hadda aan hayn xadiidka ibnu cumaray ku jirtay walyaqdachumaa ee kii ibnu cabaas laguma ogaa jirin laakiin waa tanaa hadda marka riwaayadan nasaa-i baa waxay tilmaamay qaطci waana xadiidka ibni cabaas marka wuxuu leeyahay darxu tahriibka wuxuu ku yidhi isnaaduhu saxiixun riwaayadan marka waxay tusee xanaabilada waxaan shalay sheegnay iyo jumhuurku inay masaladan isku khilaafsan yihiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin haddiiba la labisanayo kuf oo kaba la waayo in laga gooyo ciribta anqowga hoostiisa in la gooyo oo dacas camal laga dhigo xadiidka ibnu cumar ayna jumhuurku ka qaateen xanaabiladana xadiidka ibnu cabaas ay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen jumlatu lqadci xadiidka ibnu cabaas maadaama aynan ku jirin qisada ibnu cabaasna ay ahayd fii xajati lwadaac midaanaa dambaysay ay leeyihiin marka ziyaadada ku jirto ibnu cumar waaba mansuuqay iyaga dhahaya ibnulqayimna aad buu arrintaa uga dooday laakiin haddiiba riwaayada ibni cabaas qadcigii ay ku jirto waxaa laga qaadanaa riwaayaadka badan ikhtisaar inuu ku jiro midaanina marka jumladii ibn cumar xadiidka ibni cumar inay waafaqayso riwaayadan marka labada xadiid hadday iswaafaqaan dood male marka waa in la jara marka qaala qacuhumaa asfala min alkacbayni gooyintooda la gooyo khufeynka anqowyada ka hoose wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbarana bnu cawni can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiy sal l slm qaala ida lam yajid ilmuxrimu naclayni haduunan helaynin falyalbas ilkhufayni ha labisto walyaqdachumaa asfala min alkacbayni ha ka gooyo qaala annahyu can an talbasa almuxrimatu lqufaazayn iska reebidda layska reebay haweeneyda muxrimadda inay galoofis gashato gacmaha waxaa la geliyaa la dhahaa qufaazeynka wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara ana rajula nin qaama waa istaagay faqaala yaa rasuula allah maadaa ta'murunaa maxaadna faraysaa an nalbasa inaan labisanno min athiyaabi dharka fi lixraami ixraamka dhexdiisa faqaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yihi laa talbasu lqumusa qamiisa labisanina wala saraawilaati wala lkhifaafa ilaa an yakuuna rajulu laysa lahu naclaani aan lahayn falyalbas ilkhufayni khufeyn ha labisto asfala min alkacbayni anqowga ka hooseeyo uf marka anqowga ka hooseeyo oon anqowga qarinaynin ha labisto walaa talbas shay-an ha labisanin wax min athiyaabi dharka ka mida masahu zacfaraanu ou taabtay walalwarsu ou taabtay walaa tantaqibi ilmar'atu lxaraamu haweeneyda muxrimadda yaynan niqaabanin walaa talbas ilqufaazeyn galoofiska qufaazeyinkana yaynan labisanin qaala atalbiidu cinda alixraam madaxa in la dhejiyo ixraamka agtiisa altalbiid waxaa laga wadaa yani madaxa in la mariyo xabag ama wax markaa yani timaha badanaade qofka hadday tintiisu jilicsan tahay haddii aan tinta la shanlaynin ama aan la hagaajinin mar walbo oo aan saliid iyo wax la marinin waa hallaabaysaa tinta si aynan marka tinta u hallaabin maadaama waqti dheer la joogayo oo aan yacni shanladii iyo ilaa wax tinta soo daadiyo lama rabo qofka markau muxrim yahay maadaama qofka muxrimka ziinada uu ka dheeraanayo tarafuha uu ka dheeraanayo wuxuu u baahanaa marka hadday tintiisu jilicsan tahoo kale marka intuunan ixraamanin talbiid inuu sameeyo yacnii xabag ama saliidda qaarkood iyo wax marka tintiisa isku soo dhoweeyo oo tinta dhajiyo ayuu marsana marka waxaa laga rabaa tinta inay isku dhegto markay tinta isku dhegan tahayna cabaar waa joogi kartaa oo qofkii maanta dhan uma baahna wax ka kala daadanaya ma lahan wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can cubaydillahi qaala akhbaranii naaficun can cabdillaahi bni cumara can ukhtihi xafsata qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi lilnabiyi sal l slam waxaan ku yidhi yaa rasuula allah maa sha'nu nnaasi dadka sha'nigoodu waa maxay xalluu way xalaaloobeen walam taxila adigana ma xalaaloobin min cumratika kama xalaaloobin qaala wuxuu yidhi inii aniga labadtu ra'sii madaxaygaan dhajiyey timaha waqalladtu hadyii neefkii aan aan xaramka ku qali lahaana waan qoor xiray waa u qoor xiray falaa axilu ma xalaaloobaya xataa axila min alxaji ilaa aan xajka ka xalaaloobo marka markaa nebigu halkaa waxaa laga qaadanaa mutamatic inuusan ahayn hadduu mutamatic ahaan lahaa waaba xalaaloobi lahaa maadaama uunan xalaaloobin horta mutamatic ma ahayn mufridna ma ahaynoo cumro nebigu uu ka dambeeyso uu sameeyey iyana ma laha iyo mid gaar u ahayd markaa sanadkaas marka qiraan qaarin unbuu ahaa marka qiraankii baa marka wuxuu keenayaa qofku inuunan xalaaloobin ilaa iyo maalinta tobnaad la gaaro marka wuxuuna ku cileeyey aniga xoolihii baan wadaa waa usoo qoor xiray xoolihii xoolihiina waan usoo qoor xiray madaxiina waan dhajiyeyo waxaan u diyaar garoobay muddo dheer inaan muxrim ahaado ayb falaa axilu ma xalaaloobayo xataa axila min alxaji ilaa an xajka ka xalaaloobo wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx huwa abu طaahir almisriy wاlxariث bnu miskiini qira'aة calayh waana asmacu wاllafdu lahu can ibni wahbin qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin can saalimin can abiihi qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebigaan arkay yuhillu isaga oo xajkii ku dhawaaqayo mulabidan mulabidan isagoo madaxiisa dhajiyey oo tinta macnaha wax mariyeyoo tintiisu ay markaa isku soo ururtay qaala ibaaxatu diibi cinda alixraam diibka ama barafuunka bannaanaanshadiisa ixraamka agtiisa cinda alixraam baa la yidhi marka bacda alixraam ma aha intaan la xarmanin barafuunka in la marsan karo masaladana shalaan ka hadalnay imaamu maalig iyo kale iyo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan xanafiyada laftooda waa laga sheegay istidaamatu diibka barafuunka qofka muxrimkaa qabla alixraam intuu marsado bacda ixraamihi inuu kasoo carfaayo oo diibkii uu baaqi ku yahay korkiisa inaan la ogolaynay qabaan imaam maalig alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyana waxay qabaan inuu bannaan yahay ibaaxadiibuu hadda marka u tarjamay wixii tusaayey qolada marka xarimayso shalaan sheegno xadiid yacla bni umaya ayay deliishadaanoo waxay leeyihiin nebigu waa kii yidhi iqsil canka diiba diibka iska dhaq barafuunka dhaq laakiin kaas waxaan sheegnay inuu ahay barafuun jurmi leh oo markaas yacnii maradii zacfaraan iyo waxaas leh zacfaraanka dartiisaana marka loo dhaqaayay ee diib ahaantaas waxaa ka soo carfaayo darteed ma ahayn inay sidaa dhahayaanna waa soo sheegnay ayb qiyaaska iyo nadarkana waxay leeyihiin imaamu maalig iyo kale isaga wuxuu leeyahay arrintaa waxay la mid tahay qofkii inuu intuu ugaar iyo wax lamid a qabla alixraam intuu soo disho oo markaa yacni bacda alixraam uu sii wato ou cuno markaas isagoo muxrima taasoo kale ay la mid tahay lianna diibka bacda alixraam waa xaaraan qabla alixraam oo weliba daa'imidiisu ay soconaysa bacda alixraamna sidoo kale waayuu leeyahay wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin can saalimin can caaishata qaalat dayabtu rasuula اllahi sal l slam nabigan udgiyey oon barafuun u mariyey cinda ixraamihi xarmashadiisa agteeda xiina araada marku doonay an yuxrima inuu xarmado wa cinda ixlaalihi xalaaloobitaankiisa agteeda qabla an yaxila intuunan xalaal noqonin ka hor biyadaya yacnii gacanteydan barafuunka ugu mariyey marka wa cinda ixlaalihi qabla an yaxila maxaa laga wadaa marka yani waxaan aragnay yani dayabtu rasuul allahi sal l slam cinda ixraamihi waa la fahmay weli ma xarmanin barafuunay u marisay waana maxalu shaahidka midda ah hadda tan waay xiina araada an yuxrima marka barafuunay u marisay barafuunkaa markay u marisay kadib aharkii iyo raadkii barafuunka masii nebigu ma sii lahaa markuu xarmaday kadib mase ma lahayn hal riwaayo oo waxaa soo aroortay dhahayso barafuunaan u mariyey uma daafa calaa nisaa'ihi nebiga marka haweenkiisiibuu kusoo wareegay waqtasala waa qubaystay kabacdina waa xarmaday riwaayadaasay marka qolada hore imaam maalik waxay leeyihiin barafuunkan ay u marisay waaba iska dhaqayba nebiga sal ll slam oo uma daafa calaa nisaa'ihidaa waxaa laga fahmaaba ee haweenkiibuu u galmooday hadduu haweenkiisii u galmooday waa qubaysanaa soo maa ile janaabadii baa laga mayranaa barafuunkii waa dhaqmay marka iyaga xadiidkan saasay uga jawaabeen qoladaas kale laakiin riwaayaadka waxaan arki doonaa nebiga raadka barafuunka inuu ku yaalayba bacda ixraamihi marka mid walba riwaayaadka uu keenayo macnay leedahay marka dabcan macnay ku fadhiisay wa cinda ixlaalihi markuu xalaaloobaya agteeda qabla an yaxila biyadaya intuunan xalaal noqonin ee hadduunan xalaal noqonin see barafuun ugu bannaan yahay waaba muxrim weliya taxallulkaa laba ah taxallulu lasqar iyo taxallulu lakbar ama ataxallulu lwal iyo ataxallulu athaani waxay ka wadaa marka taxallulu thaaniga intuunan gelin ayaan u mari jirin marka taxallulu thaani marka goormaa qofka uu xalaalooba maalinta tobnaad haddii uu dhagaxa tuurto tintana uu xiirto haddii aan dhahno tin xiirashadu waa nusug ila iyadaa laysku hayo tinta la xiiranaa istibaaxatu maxduur miya mase waa nusug waa isku khilaafsanyen laakiin waxaa ku xoog badan madhabta nusug inuu yahay xalqigu marka xalqigiina waa camal tuurashadiina waa camal labadaas camal marku la imaado waa xalaaloobay xalaaloobidda koowaad altaxallulu lwal ayuu xalaaloobay marka ataxallulu lwalkaas wuxuu ku xalaaloo waxaa u xalaaloobaya wax kasto marka laga reebo marka haweenka xalla lahu kula shayin ila nikaax wax kastaa u xalaaloobaya nikaaxa ma aha nikaaxa marka galmadaa laga wadaa iyo inuu de guur iyo waxaa sameeyo marka wixii kale o dhan marka u xalaal kii labaad marka goorma u dhacaa taxallulu thaaniga marka uu acmaasha dhammaystira maalintaas oo uu dawaafka soo sameeyo waa tuurtay waa xiirtay ama waa tuurtay waa gowracay kadib dawaafkii ayuu aadaa markuu dawaafo wax kasta waa u xalaal kii labaad kaasoo ma macal naagihii xalaalay u noqonaya oo haweentiisii inuu galmoodo xalaalay u noqonaya iyada hadda marka waxay ka wadaa wa cinda ixlaalihi markuu xalaal noqonayo agteeda qabla an yaxila altaxallul athaani taxallulka labaad inta uunan xalaaloobin ayaan barafuun u mari jiray kii labaad intaan la gaarin dhiibku marka waa inuu bannaan yahay meeshaa marka waa la gartay ila tahay marka uu laba camal maalinta tobnaad uu sameeyo haween inuu u galmoodo maahan inta kale waa u xalaal barafuunkii inta kale ku jiraa marka markaasay u marinaysa kan labaadna macal haweenkii baa ugu xalaaloobaya ayb madhab marka cumar loo tiiriyaa jiro xalla lahu kula shayin ila nikaaxa ila anikaaxu wanisaa ila nikaaxa wanisaa nikaax iyo haween maaha waxaan ujeedaa ila nikaaxa wadiib galmadii iyo barafuunkiyaa ka xaaraan riwaayadaas marka hadday ansaxday xataa shayga marfuuca oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laga hayay khilaafsan tahay wbihi qaala ahbaranaa qutaybaة bnu saciidi can maliki can cabdiraxman bni اlqaasim can abihi can caaishaةa qaala طayabtu rasuula اllahi sal l slama nabigan udug iyo barafuun u mariyey liixraamihi xarmashadiisa darteed yani cinda ixraamihi agteeda qabla an yuxrima intuunan xarmanin walixillihi yani marku xalaaloobayey qabla an yaduufa bilbeyt intuunan kacbada dawaafin riwaayadan marka maxay fasiree qabla an yaduufa bilbeyt qabla an yaxiladii hore waxaa laga wado xalaaloobidda la sheegaayo waa kii dawaafka ku xirnaa waana kii labaad marka wabihi qaala ahbaranaa xuseyn bnu mansuur bni jacfar annaysaburiyu qaala ahbaranaa cabdullahi bni numayr qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can caaishata qaalat ayabtu rasuula اllahi sal l slam nabigaan udgiyey liixraamihi xarmashadiisaan u udgiyey darteed cinda ixraamihi qabla an yuxrima intuunan xarmanin ka hor walixillihi iyo xalaaloobidiisa xiina xalla markuu xalaaloobay agteedana waa u mariyey goorma xiina xalla markuu xalaaloobay xalaaloobitaankanna kee waa marka xiina xalla fi taxallul اlأwal wabihi qaala ahbaranaa saciid bn cabdiraxmaan abu cubayd illahi اlmaqzuumiyu qaala xadaanaa sufyaan can zuhriya can curwata can caaishaةa qaala طayabtu rasuula اllahi sal l slama lxurmihi xiina axrama markuu xarmanayo walixillihi markuu xalaaloobayo bacdamaa ramaa jamrata alcaqaba markuu jamratulcaqaba tuurtay qabla an yaduufa bilbeyt intuunan kacbada dawaafin marka xalaaloobitaanka hore hal camal maa lagu xalaaloobaa mase labo culammada labay u badan yihiin inay dhahaan labo inuu sameeyo maalinta tobnaad afarta camalee la sameeyo laba ka mid a hadduu sameeyo waa tuurtay waa xiirtay waa tuurtay waa gowracay waa gowracay waa tuurwaa yacni waa waa tuurtay wou gowracay waa tuurtay waa xiirtay waa gowracay waa xiirtay laba laba camal waayo soo maahna dawaafkiina isaga laftiisu saasoo kale laba haddii uu sameeyo taxallul alawal ou galay qofkaas waay ataxallul alawal bacd riwaayaat xadiid saxiixana wxuu soo wuxuu tilmaamaa hal camal inuu ku xalaaloobayo oo hadduu jamrada uu tuurto inuu xalaaloobi karo hal camal xadiidaasaa tilmaamaya kan laftiisana waa laga fahmi karaa waayo waxay tidhi dayabtu rasuula اllahi sal l slam lixurmihi xiina axrama walixillihi bacdamaa ramaa jamrat alcaqaba markuu jamratulcaqaba tuuray barfuunan u mariyey rasuulkana markuu jamratulcaqaba tuuray barafuun marintuna waxay keenaya inuu xalaaloobay ilaa haddii kale looma mariyeen hal camalaa lagu xalaaloobaa marka waa laga fahmaa xadiidkan marka waa tuuray nebiga waa gowracay waa xiirtay waa dawaafay ramyun uma naxrun uma xalqun uma dawaafun afarta saasay u kala horreeyeen ayb qabla an yaduufa bilbeyt intuunan kacbada dawaafin wabihi qaala ahbaranaa ciisa bnu muxamed abu cumayr can damrata can اlwsaaciyi can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat waxay tihi طayabtu nabiya sal l slam nabigan udug u mariyey lixlaalihi xalaaloobidiisa agteeda wadayabtuhu liixraamihina waa waa u udgiyey diiban udug laa yushbihu diibakum haada kaas oo aan shabahaynin diibkiinan oo kale tacnii waxay ujeedaa laysa lahu baqaaun raad aan lahayn laysa lahu baqaaun haritaan aan lahayn wax ka baaqi ah aan lahayn raa'ixa walaa lown midna riwaayadan marka qolooyinka waxaa deliishanaya marka dhahayo istidaamatu diib lama ogola oo diibka waa la marsan karaa qabla alixraam laakiin inuu raad reebo lama ogola kuwa dhahayaa deliishanaya laakiin ibnu cabdilbar fi tamhiid wuxuu yidhi rawaahu tafarada bihadihi اlalfaadi damratu walaysa bimaxfuuda lafdigan marka oo dambe laa yushbihu diibakum hada ma leh yacni waa shaad alimaamu dahabina wuxuu yidhi tafarada bihi damra damraa la gooni noqday sidoo kale marka wahm ayaa ku dhacayo ibnu cabdilbaro wuxuu yidhi haakada rawaahu damraة bnu rabiicata can اlأwsaaciyi waa tan noo qoran warawaahu ciisa bnu yunus can اlأwsaaciyi haddana uu yidhi biisnaadihi milahu maxaa u malaynaya marka hadalkaas mutaabaca inuu sheegayo damra ayaa awsaaci ka wariyey ciisa bnu yuunusna awsaaci buu ka wariyey saas sax maaha marka ciisa bnu yuunus xadiidkan damrow ka warinaa can ilawsaaciyi marka wax ardayga awsaaci ka warinaayo sidaan uga wariyay waa damra keligiis ayb ibnu xasmi isaga wuxuu yidhi wahadihi lafdatu laysa lahu baqaaءun laysat min kalaami caaishata bilaa shakin hadalkan dambo laysa lahu baqaaun hadalka caaisha ma aha maxaa inuunan ahayn waxaa ku tusaya tacnii yacnii tacnii waxay u jeedaa qofka dhahaya iyada ma ahan dabcan tacnii waxay u jeedaa hadalkan laa yushbihu diibakum haada waxay ka wadaa iyadan marka caaisha ma dhihin warkan man duunahaa baa yidhi xujo ma noqonaysa marka soo ma fahmin nasaa-i marka laakiin dariiq kale u qaaday u fiirsada riwaayadan hadda soo ma keenin yacni wuxuu rabaa inuu fasiro waطayabtuhu liixraamihi diiban laa yushbihu diibakum haada barafuun aan barafuunkiinaan shabahaynin oo kale ayaan u mariyey taas tafsiirkeedu marka hadda xadiidka dambe noogu keenaana wbihi qala akhbaranaa mxamed bnu mansuur qala xadaanaa sufyaanu qala xadaanaa cثmaan bnu curwata can abihi qaala qultu lcaaishata waxaan ku idhi biayi shayin sheegeebaa dayabti nabiya sal l slam nabiga aada ugu udgisay qaalat waxay tidhi biaطyabi طiibi barafuun midka ugu udug badan cinda xurmihi wa xillihi marka jumladan oo biaطyabi طiibi waxay tafsiir u tahay diiban laa yushbihu diibakum haada yacnii markay leedahay nebigan u udgiyey udeyg udug aan shabahaynin idinka kiina oo kale yacnii ka caraf badanay ka wadaa marka kiinaan idinka aada isticmaashaan mid ka caraf badan riwaayada dambe uuna ku fasirayaayo qaalat waxay tidhi biatyabi iibi marka biatyabi iibi waa tafsiir xadiidkii hore ah saa darteed marka haddaan sidaa u qaadno tacnii laysa lahu baqaa-un taasi tafsiir xoog badan maaha kana ka xoog badan waayo iyada markay hadalkeeda fasirto iyo markuu qof kala fasiro isku mid miaha markay iyada fasirtaa la hormarina marka saniicu nasaa-i xadiidkan dambe uo u keenay sidaas waay wa bihi marka kutubaha waxay riwaayaadka marka iyaga badanaa culimada xadiidka qaabkan kitaabada u qorto iyaga ku dhihi ma w waxaa laga yaabaa inaynan ku fasirin laakiin riwaayo kale un ay ku fasirayaan haddii laakiin layska dareeriyo oo xadiid walba la aqriyo kan ku-xiga la aqriyo kan kale la aqriyo midkan macnaha uu kaas iyo calaaqada uu la leeyahayna aan la fahmin ma fiicna marka calaa haadaa xadiidka hore xujo uma noqonayo qoladii istidaamatu diibka diiday sababtoo ah laa yushbihu diibakum barafuunay sheegtay laakiin kiinoo kale aan u ekayn sidee uunan ugu ekayn waa ka caraf badan yahay intaas wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu yaxya bn اlwasiir huwa bnu sulaymaan qaala akhbaranaa shucayb bnu leyf can abiihi can hishaam bni curwata can cثmaan bni curwa can curwata can caaishata qaalat kuntu udayibu rasuula اllahi sal l slama cinda ixraamihi agtiisa biatyabi maa ajidu waxaan helaya kan ugu udeyg badan ayaan ugu udgi jiray wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa bnu idriis cabdulahi bnu idriis alwdi can yaxya bni saciidi can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can caaishata qaalat kuntu udayibu rasuula اllahi sal l slama biatyabi maa ajidu waxaan helaya waxa ugu caraf badan lixurmihi cinda xurmihi xarmashadiisa agteeda walixillihi xalaaloobidiisa agteeda waxiina yuriidu marka uu rabo an yazuura albeyt iyo marka uu rabo kacbada inuu siyaarto agteeda kacbada goormau nebigu uu aadi jiray markuu tuurto hadiga gowraco xiirto kabacdii uu kacbada aadayay diibkaani marka wuxuu dhacay marka ay u marinayso bacda markau xarmashada kadib yani marka uu xalaaloobitaanka kadib xalaaloobidda koowaad wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymu qaala akhbaranaa mansuur can cabdiraxmaan bni اlqaasim can اlqaasimi qaala qaalat caaishatu waxay tiri dayabtu rasuula اllahi sal l slam qabla an yuxrima wayowma اnaxri intounan xarmanin iyo maalintii yowmu naxri maalinta yowmu naxri waa maalinta tobnaad waaye markuu xalaaloobayay waayaba qabla an yaduufa bilbeyti intuunan kacbada dawaafin biiibin iib fiihi miskun miski dhexdiisa u ahaaday wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi bn اlwaliid yacni اlcadaniy can sufyaana xaa وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال xdثna إسحاq yعني الأزرق قال أخبرna سفyان عن الحسين عن الحسن بن عبayd اللahi عن إبراهيم عن الأسود عن cائشhaةa رضي الله عنها qاaلت waxay tihi kaأنii waxaad moodeysaa أnduru إilىa wbis الطiibi kaأنii waxaad moodeysaa أnduru inaan eegayo إilىa wabiisi الطiibi uduga yani barafuunka raadkiisa yani dhaldhalaalkiisa yani barafuunkii nebiga u marsanaa dhalaalkiisa yani waxaad moodaa marka barafuun badan inay u marisay waayo barafuunku marka uu badan yahay ee qoraxdu ay ku dhacdo madaxiio aan daboolnayn waa birbirqa marka biriqbiriq barafuunkii marka biriqbiriqiisa fii ra'si rasuulillahi sal l slam nebiga madaxiisa wahuwa muxrimun isaga oo xarman kan marka waaba nas waaye nacam istidaamatu diib nas uu ku yahay soo maa waayo waxay leedahay asagoo muxrimaanba barafuunka raadkiisaan ku arkayay ayb inuunan ka qubaysanin ouna iska dhaqin tanaa ku tusaysa riwaayada marka hawe haweenkiisoo u tegay waa qubaystay dhahayso ziyaadadaas waa laga xoog badan yahay wa qaala axmed bnu nasrin fii xadiidihi waxa uu yihi wabiisi diibi lmiski miskiga udugiisa birbiriqiisa fii mafriqi rasuuli llahi sal l slam meesha nebiga timihiisu ay ka kala baxaan wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaana qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa sufyaanu can mansuurin qaala qaala lii ibraahimu wuxuu igu yidhi ibraahimu naqaci waaye xadaanii lswadu can caaishata radia allahu canha qaalat laqad kaana wuxuu ahaa yuraa in la arkaayo wabiisu diibi diibka dhaldhalaalkiisa fii mafaariqi rasuuli llahi sal l slam nebiga tintiisa meelaha ay ka kala baxsan tahay wa huwa muxrimun nebiga oo muxrim ah sala allahu calayhi wasalam marka xaadiidtan si fiican buu marka aad u nidaamsana u siyaaqeeyey alimaamu nasaa-i wuxuu ka bilaabay kuwa mujmalkuu ka bilaabay kuwa tartiib tartiib buu u fasiray wixii ishkaal ku jiray buu keenay ishkaalkiibuu haddana ka jawaabay riwaayaad kale weliba uu uga jawaabay aad iyo aad uu marka u siyaaqeeyey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi